aqwaasha iyo marka waxaweyaan yani xujiyadooda bimacnaa yani xoogooda iyo quwadoodana laguma garan karo yacni in markaa ay culammadu u badan tahay iyo wax la mida markaa lagama qaadan karo oo inaad dee iska noqoto jumhuuriyo aad tidhaahdo jumhuurku siduu maruun baa mar walba raajixa dee taasi mid ay ciibo garan weydo ma aha oo waxa weeye markaa waa mid aan sax ahayn markaa weeye oo waayo sawaabku wuxuu waafiqi karaa daa'ifada yar ayuu waafiqi karaa nebiguna sala allahu alayh wasalam yacni waxa uu yidhi laa tajtamicu ummatii calaa dalaala laakiin ma odrhanin ummaddayda haalibkeedu ama waxa weeye jamaahiirteedu yacni markaa dalaalo ama khata markaysa waxaan markaa iskuma waafaqdo sidaas iyadaa ma odhan marka waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa ijmaacii baa looga jeedaaye laakiin waxa weeye jamaahiirtu waa dhici kartaa inay khata ku dhacdo waa suurtoobi karta inay khata ku dhacdo waa suurtoobi karta sidaas aawadeed baa cabdillaahi ibnu cabbaas iyo jamaahiirta saxaabada wakhtiyada qaarkood uu khilaafi jiray yacni oo waxa weeye marka ay dhacday inuu waxa weeye marka cabdillahi ibnu cabbaas khilaafay yacni lagumana markaa yacni tacnin khilaafka uu khilaafay oo lama odhan maxaad u khilaaftay shaad baad noqotay iyo wax la mida maadaama uu is yidhi qowlkaasaa raajixa uu sidaas iyadaa markaa is yidhi ee mas'aladuunbaa sideeda lagala niqaashayey oo lagala hadlayey marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni sida markaa sawaabka ahi waa in markaa masaajidda saddexdaa un ictikaafku inuu ku kooban yahay yacni sidaas iyada abaa marka arjaxu laqwaala wallahu aclam xadiidka toddoba boqol iyo saddex waa can ibni cabbaasin cabdillaahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhuma ilaahay raalli ha ka noqday isagii iyo aabbihiiba ana nabiya sala allahu alayh wasalama nebigu qaala inuu yidhi laysa cala almuctakifi ka ictikaafay ma saara siyaamun wax sooni ma saara ilaa an yajcalahu inuu ka yeelo mooyaane calaa nafsihi naftiisa inuu ka yeelo bimacnaa isagu isku waajibiyo inuu isagu isku waajibiyo oo nadro mooyaane oo u yidhahdo ilaahay soon baan ugu nadray inuu caynkaa yidhaahdo oo isku waajibiyo mooyaane si kale soon uma saara rawaahu daara qudniyu daara qudni baa soo wariyey waalxaakimu baa soo wariyey waalraajixu waqfuhu ayda yacni markaa sida raajix ahi waa inuu xadiisku mawquuf yahay weeye inuu xadiisku mawquuf yahay ayaa raajixa xadiidkanna waxaa markaa saxiixiyey xaakim oo waxau ihi waa saxiixulisnaad dahabi baa ku waafaqay nawowi ayaa quweeyey waxaanu arjaxay markaa xadiisku inuu marfuuc yahay ayuu markaa arjaxay daara qudniba isaguna waxa uu ishaaray xadiisku inuu mawquuf yahay buu ishaaray oo waxau idhi rafacahu haada shaykhu wakayruhu laa yarfacu shiikhaasaa waxa weeye xadiiska rafciyey oo nebiga u kor yeelay yacni waxa weeye laakiin cidda aan isaga ahayni xadiiska marfuuc kama dhigtee mawquuf inay taho hadalkii ibnu cabbaas ay tahay bay ka dhigta ibnu jawsi iyo ibnu kasiir baa iyagu waxay u soo naqliyeen hadalka daaraqudniye rafacahu suusiyu shiikha suusi la yidhaahdaa xadiiska rafciyey wakayruhu laa yarfacu ciddaan isaga ahayna ma rafciso ee xadiiska way waqfisay markaasuu ibnu jawsi tacqiibiyo wuxuu yidhi waxaannu odhanaynaa suusi hiqo weeyaan abubakar alkhatiibna waxa uu idhi baqdaad buu soo galay ninkaas markaa suusi la yidhaahdaa dabeedna axaadiis mustaqiima ayuu ku warramay nawowi isagu wuxuu u soo naqliyey hadalka hore oo rafacahu haada shaykhu wakayruhu laa yarfacuhu laakiin wuxuu ku fasiray inuu yahay abubakar maxamed ibnu isxaaq assuusiyi inuu yahay ninka la sheegaya ninkaa inuu yahay ayuu ku fasiray ninkaa inuu yahay ayuu markaa ku fasiray calaa kulli xaal laakiin sidaasi sax ma aha oo ninka markaa xadiiska rafciye la sheegaya markaa ma aha abubakar assuusiyi ma aha ee waxa weeye ninka xadiiska rafciye la sheegaya waxa weeye waa cabdullaahi ibnu maxamed ibnu nasri alramliyi ninkaa weeye ninkaas ayaa xadiiska rafciyey sida bayhaqiba marka isaga uu sheegay oo uu yidhi rafcigiisa waxaa la keli noqday ninkaa cabdullaahi ibnu maxamed ibnu nasri alramli ninka la yidhaahdo ninkaasaa la keli noqday markaasuu wuxuu sheegay inay dad kale u soo wariyeen xadiisku isagoo mawquufa inay soo wariyeen sida saxiixina ay tahay xadiisku marka inuu mawquuf yacni sawaabku yahay oo saxiix ku yahay rafciga xadiiska la rafcinayaana inay tahay waham la ismoodsiiyey markaa sidaas iyadaa inay tahay ibnulqataan waxaa laga soo naqliyey isaguna inuu yidhi yacni ninka cabdillaahi ibnu maxamed ibnu nasri la yidhahda alramli waa ninka xadiiska rafciyeye ninkaa garan maaya buu yidhi bimacnaa waa majhuul buu tilmaamaya ibnu abi xaatim ayaa jarxi wa tacdiilka ninkaa ku sheegay dabadeedna waxau idhi hebel buu wax ka wariyey hebelna isagu wax ka wariyaa intaasuu ka sheegay jarxi iyo tacdiil markaa midnaba uma sheegin marka ninkaasi waxa weeye calaa kulli xaal waa majhuul yacni weeye ibnu cabdilhaadi ayaa isaguna muxararka waxa uu ka odhanayaa sida sawaabkee saxiixa ahi waa inuu xadiisku mawquuf yahay yacni rafciga xadiiska la rafciyeyna waa waham la ismoodsiiyey weeyaan buu yidhi marka xadiisku calaa kulli xaal yacni isagoo markaa marfuuca ma asixin ee waxa uu yahay marka isagaa daciif weeye laakiin wuxuu markaa asaxay isagoo waxa weeye markaa mawquufa ayuu markaa xadiisku markaa asaxay mawquuf isagoo ah ayuu xadiisku markaa asaxay bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen maya xukmu rafci buu markaa leeyahay mawquuf baa ku asaxee yacni xukmu rafci ayuu yeelanayaayoo la siinaya waana sida saaxibu tawdiix laftiisu markaa uu maray waana sida waxa weeye mubaarak fuuri qudhiisu yacni uu ku maray markaa kitaabkiisa tacliiqaadka uu buluuqulmaraamka saaray laakiin calaa kulli xaal yacni xadiiskii hore ee markaysaga xukmu rafciga lahaa ee saxiixa ah buu markaa khilaafsan yahay oo walaa ictikaafa ilaa bisawmin sunnada muctakifka ayay ka mid tahay sunnada muctakifka ayay markaa ka mid tahay axaadiiska marka waxa weeye kan dambe haddaba oo waxa weeye tilmaamaya laysa cala almuctakifi siyaamun ilaa an yajcalahu calaa nafsihi isagoo mawquufa waxa uu khilaafsan yahay xadiiskii xukmu rafciga lahaa ayuu khilaafsan yahay waxaana suurtoobi karta inuu ijtihaad ahaan arrinkaas yadaa cabdillaahi ibnu cabbaas inuu ku yidhi ayaa markaa suurtoobi kartae aqbali karta markaa sidaas aawoodee calaa kulli xaal xadiisku lagama qaadanayo oo lagama deliishanayo in waxa weeye ruuxa ictikaafaya inuu soon la'aantii iska ictikaafi karo lagama deliishanayo ee soonka ictikaaf baa loo shardiyaa sida xadiiska horeba uu inoo tilmaamay xadiiska toddoba boqol iyo afar wacan ibni cumara cabdillaahi ibni cumar waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhuma isaga iyo aabihiiba ilaahi raalliha ka noqday ana rijaalan in rag min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam asxaabta nebiga ka midi uruu in la tusay laylata alqadri laylatulqadrigii ayaa la tusay filmanaami hurda ayaa lagu tusay fi sabci alawaakhiri toddobada dambe markaa gudaheeda inuu ku sugan yahay baa hurda lagu tusay toddobada habeenee dambe ramadaan ugu dambeeya gudaheeda inuu ku sugan yahay ayaa markaa riyo lagu tusay fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxauu yidhi araa ru'yaakum qad tawaada'at fi sabci lawaakhir araa ru'yaakum waxaan ogahay riyadiinnii inay markaa yacni qad tawaada'at inay isku waafaqday fi sabci lawaakhiri yacni toddobada dambe ay isku waafaqday waxaa kaloo loo dabdiyey uraa waxaan u malaynayaa ru'yaakum riyadiinnu qad tawaada'at inay iswaafaqdo fi sabci lawaakhiri toddobada dambe ay isku waafaqday faman kaana mutaxariyaha falyataxaraha fi sabci alawaakhir faman kaana kii ku kastoo ahaaday mutaxariyaha mid waxa weeye ku dadaalaaya oo u qasdinaaya ku dadaalaaya falyataxaraha ha ku dadaalo yacni markaa waa uga qastiyo fi sabci alawaakhiri toddobada dambe ee ramadaan ugu dambaysa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya oo bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariye xadiidkani waxa uu ku tusinayaa oo laga qaadanayaa riyadu hadday tawaadu' samayso iswaafaqdo oo markaa dad badan oo markaa yacni kala duwani ay ku riyoodaan oo saalixiin oo wanaagsani inay markaa waxa weeye ictibaar iyo tixgelin inay leedaho umuurta wujuudiga in loo cuskan karo umuurta wujuudiga ah yacni in loo cuskan karo ayaa markaa laga qaadanaya ibnulqayimna waxa uu yidhaahdaa yacni waxa weeye tawaatu'u riwaayaat iyo tawaatu'u ru'aa riyooyinku iswaafaqay iswaafaqaan iyo riwaayaadku iswaafaqay iswaafaqaan mid walba ilaahay waa ka ilaaliyey inay been isku waafaqdo tawaatu'u markaa riwaayaat waxa uu ka tilmaamayaa axaadiista mutawaatirka ah ayuu uga jeedaa oo waatay culammadu yidhahaan been iskuma waafiqi karto xadiiskana wuxuu ishaarayaa riyooyinka qudhoodu inaynay been isku waafiqi karin ayuu markaa tilmaamayaa oo haddii dad badan oo markaa yacni kala duwani ay ku riyoodaanoo wan wanaagsani daahirkoodu wanaagsan yihiin yacni markaa riyo in waxa weeye markaa waxa ay ku riyoodeen inay markaa waxa weeye sida khaalibka ah inay saxun noqonayso yacni saxun inay noqonayso ayaa laga qaadanaya riyadu laakiin calaa kulli xaal xuja uma noqoto markaysagaa fil umuuri sharciya looma cuskan karo laakiin markaa tani arrin sharciya ha ku markaa alqaan lahaato ha ku hala xidhiidhee haddana waxa weeye maadaama shay wujuudiya ay tahay yacni markaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa ictibaariyey wakhtiyadii uu nebigu sheegi jirayna yani oo waxa weeye tobankii dambe uu odhan jiray ku dadaalana ay markaa ka mid tahay marka waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya in waxa weeye toddobada markaa ramadaan ugu dambaysa in loo filaayo inay yacni ku beeganto laylatulqadrigi inay noqoto habeen ka mida toddobada ugu dambeeya inuu noqdo in loogu rajo badan yahay xadiiska waa laga qaadanaya xadiiska toddoba boqol iyo shan وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان وحلق السور يسقي أبيه إلى راليها كالنقده عن النبي صلى الله عليه وسلم يسقه النبي كورنا أي معاوية والنبي كورنا قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر bimacnaa tacyiinka la sheegaayo habeenka laylatulqadriga waxa uu ka yidhi leylatu sabcin wa cishriina ay hiya iyadu leylatu sabcin wa cishriina waa habeenka toddoba iyo labaatanaad rawaha abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey waraajixu waqfuhu waxaana raajixa buu ibnu xajar yidhi inuu mawquuf yahay waqad ikhtulifa waa la isku khilaafay fii tacyiiniha sheegista la sheegaayo habeenka laylatulqadriga cala arbaciina qowlan afartan qowl baa la isugu khilaafay buu yidhi ibnu xajar oo awratuha afartanka qowl aan ku soo arooriyey buu yidhi fii fatxi albaari fatxulbaariga ayaan ku wada sheegay oo ku soo arooriyey buuhi
xadiidka waxaa soo wariyey oo kale ibnu xibbaan baa saxiixiisa ku soo wariyey tabaraani baa kabiirka ku soo wariyey bayhaqi baa sunanulkubraa ku soo wariyey ibnu xibbaan baa xadiidka saxiixiyey shawkaani baa isaguna naylka waxa uu ku yidhi abu daawuud iyo mundiri labaduba waa ka aamuseen laakiin rijaalka isnaadkiisu waa rijaalu saxiix oo ragga saxiixa wax ku weriya ayaa xadiidka soo wariyey nawowi baa isaguna xadiidku isagoo marfuuca ayuu saxiixiyey oo waxau ihi rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix abu daawuud baa xadiidka wariyey buu ihi biisnaadin saxiixin sanad saxiixa ayuu ku wariyey sharxulmuhadabka ayuu sidaa nawaawi ku yidhi waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey albani oo isaguna saxiixu abu daawuudka ayuu ku saxiixiyey waadici baa saxiixiyey oo waxau ihi waa saxiixun calaa sharti shaykhayn shardiga labada sheikh buu xadiidku ku asaxay jaamiciisuu sidaa ku yidhi shucayb baa isaguna waxau yidhi marka xadiidku waa saxiixun calaa sharti shaykhayn takhriijka ibnu xibbaanka uu ku leeyahay ayuu sidaa ku yidhi waxaa kaleoo markaa jirtaa axaadiis kale oo la macno ah baa jirta oo sidaasoo kale ku soo aroortay oo iyaduna caynkaasoo kale markaa sheegaysa ayaa jirta axaadiista kale marka waxa weeye la macnaha ee soo aroortay waxaa ka mid a xadiis marka cabdillaahi ibni cumar laga warinayo inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man kaana mutaxariyaha falyataxaraha leylata sabcin wa cishriin kii markaa u qasdinayo oo ku dadaalaya markaa habeenka leylatulqadriga ha u qasdiyo ha ku dadaalo habeenka toddoba iyo labaatanaad imaam axmed baa musnadka ku soo wariyey majd bnu taymiya waxa uu muntaqaha ku odhanayaa isnaad saxiixa ayuu imaam axmed ku soo wariyey sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey odhanaya jaabir ibnu samura ayaa isaguna markaa xadiis marfuuc oo kaa la mida ayuu isaguna markaa soo wariyey inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam iltamisuu leylata alqadri leylata sabcin wa cishriin waxaa ka doontaan leylatulqadriga habeenka toddoba iyo labaatanaad ka doona tabaraani baa sagiirka iyo awsadka yacni labadaba ku soo wariyey haysami majmaca wuxuu ku odhanayaa rijaalkiisu waa siqaad buu odhanaya ubay ibnu kacab ayaa waxa uu ahaa mid ku dhaarta habeenka leylatulqadrigu habeenka toddoba iyo labaatanaad inuu yahay ayuu welle ku mari jiray weliba wax istisne la yidhahdana ma raacin jirin oo inshaa allahu ma odhan jirin ee wuxuu odhan jiray yacni waan garanayaa oo wallaahi waxa weeye waa habeenka toddoba iyo labaatanaad weeyaan yacni habeenka toddoba iyo labaatanaad weeyaan sidaasaa muslim saxiixa kaga soo wariyey ubay ibnu kacabna saxaabo kaloo iyagana laga soo wariyey inay habeenkaa ku sheegi jireen toddoba iyo labaatanaad waa jiraan riwaayaad kaloo lagu soo wariyeyna waa jiraan marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni marka waxa weeye axaadiista qaarkood sidaas iyada abay u tilmaamaysaa habeenka toddoba iyo labaatanaad inay tahay ay u tilmaamaysaa axaadiis kale oo markaa iyaguna sheegaysa laga fahmi karo in habeenno kaleo aan toddoba iyo labaatanka ahayn in leylatulqadrigu yahay waa jiraan axaadiistaa kale waxaa ka mid a xadiis abu saciid alkhudri soo wariyey ayaa waxa markaa uu ka mid ahayd inuu yidhi waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi habeenkii leylatulqadriga waa lay ogeysiiyo haddana waxa weeye markaa waa lay ilowsiiyey laba nin baa markaysa waxaa markaa murmay oo dabeedna markaasaa lay ilowsiiyey waxaan yacni is arkay buu yidhi yacni habeenkaas inaan waxa weeye ku sujuudaayo subaxeeda habeenka leylatulqadriga ay tahay salaadeeda subax inaan ku sujuudi doono biyo iyo dhoobo inaan ku sujuudi doono bimacnaa inuu roobdi'i doono yacni iyadoo dhulku markaa rays yahay oo markaysagaa biyihii kasii qoyan yihiin inaan ku sujuudi doono oo waxa weeye masaajidka nebigu sala allahu calayh wasalam dee cariish buu ahaayo waa darroori jirayoo yacni mid daroorta celinaya ma ahayn oo hadduu roobku soo do-o yacni markaa waxa weeye markaa yacni daroortii ma celinayn ee biyuhu waa ka soo daadan jire masaajidkuna weliba ma goglanayn oo ciiddaa la yskaga tukan jiray ciidda ayaa la yskaga tukan jiray gogosha wakhtiya uu nebigu ku tukaday sala allahu alayh wasalam gogol waa jirtaa laakiin waxa weeye markaa ciiddaa la yskaga tukan jiray marka waxaan is arkay buu yidhi iyadoo waxa weeye markaa salaadeeda subax habeenka leylatulqadriga ay tahay salaadeeda subax anoo biyo iyo dhooba ku sujuudaaya abuu saciidin alkhudriyi waxa uu yidhi fa absarat caynaaya rasuula allahi sala allahu alayh wasalama wa calaa jabhatihi aharu lmaa'i watiini min subxi ixdaa wa cishriina akhrajaahu yani fi saxiixayni yani waxa weeye waxa uu abu saciid alkhudri yidhi ee labadayda indhood waxay arkeen rasuulkii ilaahay sala allahu alayhi wasalam oo waxa weeye wejigiisa ay dhoobadii iyo biyihii raadkoodu ka muuqdaan subaxaasina waxay ahayd subaxay koob iyo labaatan ramadaan ay ahayd bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskaasay culammada qaarkood qaateenoo waxay yidhahdeen waa habeenka koob iyo labaatanaad xadiis kale oo la mida ayaa isaguna jiro oo shabaho laakiin in kaga duwan oo cabdillaahi ibnu unays waxa uu ihi nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uhi uriitu leylata alqadri suma unsiituha wa innii fii sabixatiha asjudu fii maa'in wa tiinin famutirna fii leylati halaasin wa cishriina fasallaa bina rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama waاnsarafa waina ahara almaa'i waatiini fii jabhatihi wa anfihi rawaahu muslimun fii saxiixih xadiiskana waxa uu tilmaamayaa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yihi habeenka laylatulqadriga waa lay tusay dabeedna haddana waa lay ilowsiiyey oo waxa weeye subaxeeda yacni biyo iyo dhoobo ayaan ku sujuudayaa buu yidhi markaa saxaabiga cabdillaahi ibnu unays waxa uu yidhi roob baana helay buu yidhi oo ilaahay baa roob noo shubay yacni marka habeenkii saddex iyo labaatan ay bisha ramadaan ahayd xadiiskii hore koob iyo labaatan buu sheegayay habeenkay saddex iyo labaatan ahayd ayaa roobna helay markaasaa rasuulkuna tujiyey sala allahu alayh wasalam salaaddii subax waa ka soo jeestay yacni markaa salaaddii subax iyada oo dhoobada iyo biyaha raadkoodu uu ka muuqdo yacni sankiisa iyo jabhadiisa bimacnaa halkaa waxa weeye yacni sujuudda ee laga sujuudo iyo markaa waxa weeye markaa sankaba iyadoo raadkii dhoobada iyo biyuhu ay ka muuqdaan ayuu nebigu ka soo jeestay sala allahu alayh wasalam rawaahu muslimun muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiskaasina waxa uu tilmaamayaa habeenka saddex iyo labaatanaad inuu yahay ayuu tilmaamaya laga qaadanaya axaadiis kale oo soo aroortay ayaa jirta oo habeenno kale sheegaysa ayaa markaa jirta oo waxa weeye xadiis tilmaamaya yacni leylatulqadri leylatu arbacin wa cishriina habeenka leylatulqadrigu waa habeenka afar iyo labaatanaad xadiis sheegayaana waa jiraa sheikhulalbaanina waxa uu ku quweeyaa saxiixuljaamica ayuu markaa ku quweeya axaadiis kale oo soo aroortay yacni waa jirtaayo habeennada awtaarta ee tiradu kala dhimantaha in loogu rajo badan yahay tilmaamaysa oo waxa weeye marka yacni markay waxa weeye markaa midhi hadho marka waxa weeye saddex hadho marka yacni shani hadho yacni marka waxa weeye marka toddobi hadho markaa sagaal hadho sidaas iyadaa markaa ku tilmaamaysaana waa jirta yacni qaarkoodna cagsigay tilmaamaysaa marka intaasi socoto ay tilmaamaysaa oo marka waxa weeye marka toddobi socoto iyo marka waxa weeye shani socoto iyo sidaasi markaa u tilmaamaysa calaa kulli xaal taasina waxa weeye iyadu qudheeduna waa kala duwanaan kartaayo marka la yidhaahdo waxa weeye markay yacni markay toddobi hadho marka yacni sidaas marka la yidhaahdo dee hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaato iyo hadday soddon ku dhammaato isku si noqon mayso soddon markay ku dhammaato haddii la yidhaahdo markay toddobi hadho saddex iyo labaatanka habeenka tahay bay noqonaysa marka sagaal hadho marka la yidhahdona habeenka koob iyo labaatanka markay tahay bay noqonaysa marka shani hadho shan iyo labaatankay noqonaysa marka saddex hadho toddobiyo labaatankay noqonaysa marka habeen hadho wuxuu noqonayaa waxa weeye sagaal iyo labaatanku noqonaya laakiin markay sagaal iyo labaatan ku dhammaatee la yidhahdo markay toddobi hadho waxay noqonaysaa waxa weeye laba iyo labaatankay noqonaysaa markay waxa weeye yacni ku dhammaato yacni sagaal iyo labaatan ee la yidhaahdo shani markay hadho waxay noqonaysaa waxa weye afar iyo labaatankay noqonaysaa yacni markay waxa weeye ku dhammaato sagaal iyo labaatan ee la yidhahdo markay saddex hadho waxay noqonaysaa waxa weeye yacni lix iyo labaatankay noqonaysaa wahaakada marka waxa weeye tiradiina sidaas iyadaa bay isu khilaafaysaa sidaas ayay markaa ku kala duwanaanaysaa yacni shaaficiyadu waxay qaateenoo markaa labadan xadiis ee saxiixa ku jira ee midna muslim soo wariye midna bukhaari iyo muslim soo wariye xadiiska cabdillaahi bnu unays iyo xadiiska markaa abi saciid labadaa xadiis bay qaateenoo waxay yidhaahdeen yacni labadaa habeen midkood weeye labadaa habeen ama waa koob iyo labaatanka ama waa saddex iyo labaatanka sidaasaa waxa weeye shaaficiyadu yidhaahdeen shaaficiyadu sidaasay yidhahdeen jamaahiirta culammadu se waxay qabaan in waxa weeye markaa habeenka loogu rajada badan yahay inay tahay habeenka toddoba iyo labaatanka inay tahay yacni sidaas iyada ayay qabaan sidaas ayay qabaan ibnu kasiir waxa uu yidhi waxa uu tilmaamay labada xadiis laftoodu iscaaridi maayaanoo haddii la yidhahdo labada xadiis maynay istarayaynaynin ibnu kasiir waa ka jawaabo wuxuu yihi walaa tacaaruda bayna hada waladii qablahu id qad yakunu hada fii caamin wadaka fii caamin aakhar waayo laba sanoo kala duwan bay dhici kartaa oo intuu nebigu sidaa yidhi sala allahu alayhi wasalam inuu waxa weeye yacni sanadna markaa koob iyo labaatankii inay ahayd yacni goortuu biyaha iyo markaa dhoobada ku sujuuday sanadna saddex iyo labaatankii inay ahayd marka waxa weeye sidaas aawadeed yani tacaarud kama dhexeeyo laba xilli oo kala duwan mar haddii lagu wax kala xambaari karo lianna laylata alqadri tantaqilu fi shahri kulli maxaa yeele laylatulqadrigu waa guurguurtaa oo bishoo dhan bay weliba ku guurguurtaa sheeguu shiikhu waxaa buu leeyahay yani marka waxa weeye tobanka dambe oo keliya maahe yani xataa kuwa horena waaba u guuri kartaa wa qaalibu kawniha fi lcashri alaakhiri waxay see u badan tahay tobanka dambe inay ku jirtay u badan tahay uma fi lawtaari dabeedna tobanka markaa weliba tirooyinka isdheere tobanka ka mida koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka kuwaasay weliba ay usii badan tahay waqad yaksuru wuquucuha fii laylati ixdaa wa cishriina wa halaasin wa cishriina wa sabcin wa cishriina lixadiisi ubay bni kacbin fii saxiixi muslim waxa uu ihi saddexdaa habeen baa laga yaabaa inay u badato oo waxa weeye habeenka koob iyo labaatanaad iyo habeenka saddex iyo labaatana oo labadan xadiis kale sheegayaan iyo habeenka toddobiyo labaatana oo xadiiska ubay ibnu kacbi uu sheegayo sidaa waxa uu ku sheegay marka irshaadka ayuu ku sheegay hadalka uu tilmaamayo waxa weeye ibnu kasiir uu tilmaamayo hadallo kaleoo shabahay culamadu sheegeen hadallo kaleoo shabbahayay tilmaameen xadiis kale aan tilmaama horta mucaawiye laga soo wariyey waxa uu tilmaamaya marka can mucaawiyata bni abi sufyaan qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam iltamisuu laylata alqadri fii aakhiri laylati mucaawiyaha xadiiskan laftiisa soo wariyey baa waxa weeye waxaa kaloo laga soo wariyey inuu yidhi nebigu wuxuu yidhi iltamisuu laylata alqadri fii aakhiri leylatin leylatulqadriga waxaa ka doontaan habeenka ugu dambeeya habeenka ugu dambeeya ka doona rawaahu ibnu khusayma ibnu khusayma saxiixiisa kusoo wariyey waana saxiixiyey albani laftiisuna waa saxiixiyey silsilatu axaadiis saxiixana waa kusoo saaray waxaanu ku saxiixiyo kale ibnu khusaymaha markaa takhriijka takhriijkiisa ayuu markaa ku saxiixiyey marka cayni baa waxau odhanaya aqwaashan markaa iskhilaafsan wejigeedu maxay tahay markaasuu odhanaya laa munaafaata lianna mafhuuma alcadadi laa ictibaara lahu isma diidayaan waayo mafhuumulcadadku markaa cibro ma leho tixgelin male qaala ashaaficiyu waladii cindii anahu sala allahu alayh wasalama kaana yujiibu calaa naxwi maa yus'alu canhu yani waxaa sida agtayda aniga raajixa waa inuu nebigu ku jawaabi jiray sala allahu alayh wasalam sida markaa waxa weeye wax loo weydiiyo sidaasoo kale ugu jawaabi jiray yuqaalu lahu waxaa lagu yidhahdaa masalan yani waxa weeye naltamisuha fii kada habeenka caynkaasa ma ka doonaa fayaquulu iltamisuha fii leylati kada habeenkaa ka doona markaasaa waxa weeye lagu yidhaahdaa haddana waxa weeye sidaas si leego markaasuu haddana habeen kale sheega wa qiila ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam lam yuxadis bimiiqaatiha jazman waxaa kaloo la yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam si go'an nebigu uma sheegin habeenka marka ay tahay uma odhan waa habeenkaa ee waxa weeye ka doona un buu yidhi bimacnaa habeennada loogu rajada badan yahay ka mid tahay buu uga jeedaa fadahaba kullu waaxidin min alsaxaabati bima samicahu mid kasta oo saxaabada ka midna siduu maqlay ayuu ku tegey wadaahibuuna ilaa sabcin wa cishriina humul akharuuna sida cidda ku tagtay yacni toddoba iyo labaatanka ayaana ugu badan cawnulmacbuudka ayaa hadalkaasi markaa uu ku yaalla marka waxaa weeye calaa kulli xaal axaadiistu maadaama ay sidaas u kala duwan tahay culammaduna aqwaal badan ay ka yidhaahdeen xaafid ibnu xajarna markaysa waxa uu ka sheegay mas'aladan yacni markaa afartan qowl yacni wax ka badan ayuu ku soo arooriyey kitaabkiisa fatxulbaariga oo leylatulqadriga laga yidhi ayuu ku soo arooriyey habeen markaa ka mida tobanka dambe ma jiro habeen tobanka dambe ka midi ma jiro koob iyo labaatan laga bilaabo soddon laga gaadho hadduu jirana culammada islaamka qaar ka mid ah waxay qabaan habeenkaas inuu leylatulqadri yahay tobankaa dambe habeen kasta culamada qaar baa yidhi habeenkaasaa leylatulqadri ah wakhtiyo kale oo markaa yacni lagu sheegayna waa jiraan oo markaa waxa weeye aan tobanka dambeba ka tirsanayn sida in la yidhahdo waa toddoba iyo tobanka iyo waa siddeed iyo tobanka iyo aqwaal kale ayaa jirta iyo bishoo dhan bay ku gurgurtaa qowlkii ibnu kasiir uu tilmaamaya iyo yacni qowl xataa markaa waxa weye kaba sii fogeeye oo yidhi man yuqim yacni markaa alxawla yusib laylata alqadri sanadkaba ninkii waxa weeye kaca markaa yacni qiyaamuleyl sameeya leylatulqadri waa iskaga beegmaya cabdillahi ibnu mascuud baa isaguna saa yidhi inkastoo ubayi uu ka jawaabay oo uu yidhi wuu garanayaa inuu waxa weeye habeenka toddobiyo labaatanaad inay tahaye wuxuu uga jeedaa dadku cibaadada ha ku dadaalaan buu uga jeedaa cibaadada dadku ha ku dadaalaan oo wakhtinaba inay isdayicin muraadkiisu sidaas yadaa wey calaa kulli xaal arjaxu laqwaal waxa weeyaan habeenka laylatulqadrigu tobanka dambe ee ramadaan buu ku jiraa tobankaana waa guurguuraa oo habeen wuxuu noqon karaa waxa weeye koob iyo labaatanka habeen saddex sanad saddex iyo labaatanka sanad shan iyo labaatanka sanad toddoba iyo labaatanka sanad waxa weeye markaa sagaal iyo labaatanka sanad soddonka tirooyinka isku buuxdiya tirooyinka kala dhiman mid walba waa noqon karaa mid walba waa noqon karaayo waa ku beegmi karaa oo waxa weeye markaa yacni axaadiistuna sidaasaa lagu jamcinaya oo la isugu keenayaa si kaloo lagu lagu kulmiyaa lagu jamciyaa yacni ma jirto sidaasa axaadiista la isugu keenaya way guurguurtaayoo sanadba habeen bay noqotaa waxay ku guurguuraysaana waa tobankaa dambe ee markaa ramadaan ugu dambeeya gudahooday ku intiqaashaayo ku guurguurtaa markaa sidaas aawadeed in habeen cayiman layska yacni markaa la yidhaha habeenkaasaan cibaadaysanayaa oo intii kalena waxa weye waa iska seexanaya barkimadaan dheeraysanayaa oo waxa weeye toddoba iyo labaatan kun baan markaa habeenkaas soo jeedayaa waxa weeye tan noocaasi waa kalad kalad weeye waayo axaadiista qaarkood oo habeen aan toddoba iyo labaatan kaba ahayn ku sheegaysaa jirta waxaana suurowdaa sanadkan markaa waxa weeye aad ku beegantay toddoba iyo labaatanka inayba khilaaftaa dhici karta oo waxa weeye ay maalinka habeen kale noqoto marka sidaas aawadee calaa kulli xaal arjaxu laqwaal sidaas yadaa weeyaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa ali muxamed waxaan istiraakayaa dersi hore horta xadiidka lix boqol iyo saddex iyo sagaashan waa xadiidka umu salama inahumaa yowmaa ciidin lilmushrikiina waana uriidu an ukhaalifahum yani xadiidkaa waxaynu tilmaannay culamada qaarkood inay markaa quweeyeen culamada qaarna marka waxaweye ay daciifiyeen markiina waxaad moodaa inaynu u iilannay qowlka tadciifka inaynu u iilannay sheekh albani laftiisana ra'yigiis waa iskhilaafay oo markii horena waa taxsiiniyey xadiidka markii dambena xadiidka waxa weeye waa tadciifiyey waagii dambe markaa tadciif ayaa kutubtiisii dambe ay u badan tahay ha yeeshee xadiidka laakiin waxaa qawi ah qowlka markaa taxsiininta la taxsiininayaa qawisan labada nine markaa uu muxaqiquna ku tilmaamaya uu leeyahy laba nin oo majhuuliina ayaa ku jira laba nin oo labaduba majhuul ay yihiin waxa uu taa daba socdaa hadalka markaa albani uu daciifada hadalka uu ku yidhi taasuu daba socdaa oo uu yacni ku tilmaamay labada ninba inay yihiin laba nin oo markaa majhuula inay saas yadaa yihiin labada ninna waxa weeye waa ninka la yidhahdo cabdullaahi ibnu maxamed ibnu cumar ibnu cali ibnu abi aalib iyo ninka labaad oo markaa aabihii ah maxamed ibnu cumar ibnu cali ibnu abi aalib labada nin ninka markaa inanka ahee bimacnaa cabdullaahi ibnu maxamed ibnu cumar ibnu cali ibnu abi aalib waxaa jira culamada qaarkood baa tawhiiqisay sayn maalintii dhoweydba aynu ishaarnay oo daara qudni oo kale waxau ihi waa hiqo ibnu khalfuun oo kale waxa uu ku sheegay siqaadka ayuu ku sheegay cali ibnu madiini waxau ihi waa wasat rag badan oo markaa siqaadina waxbay ka wariyeen oo ilaa afar nin oo siqaada afartuba wax ka wariyeen cabdullahi ibnu mubaarak maxamed ibnu ismaaciil ibnu muslim ibnu abi fudayd xamaad ibnu usama abu usamat alkuufi cabdulcaziiz ibnu maxamed addaawurdi oo isaguna saduuq ah adigu afartaa nin oo siqaadaba afartuba wax ka wariyeen marka kaasina waxa weeye majhuul ma noqonayo haddii markaa jamaaco siqaadi hadday wax ka wariyaan tawsiiqna waa haystaa marka culamada qaarkood ay tawsiiqiyeen waxaa soo hadray markaa aabihii oo maxamed ibnu cumar ibnu cali ibnu abi aalib adigu tawsiiq markaa yacni culammadii hore tasriixisay ibnu xibbaan cid aan ahayn lama hayo ha yeeshee majhuul ma aha waayo ilaa toddoba nin oo markaa siqaada ayaa wax ka wariyey bayna saduuqin waa siqa yacni markaa ilaa toddoba nin ayaa wax ka wariyey culammadu markay leeyihiin waxa weeye markaa tawsiiqa ibnu yani markaa ibnu xibbaan lama ictimaado yani ma aha itlaaqeeda sida uu sheekhulalbaniba markaa caddeeyey horena aynu soo sheegnay wakhtiga aan la ictimaadayni waxay tahay waa wakhtiga majaahiisha uu tawsiiqiyo ayaa markaa waxaweye aan la ictimaadayn laakiin xaaladda kale ma ah saas aawoodee culamada muxaqiqiintu waxay mareen haddii waxa weeye ninka ibnu xibbaan hadduu tawsiiqiyo jamaaco siqaadina wax ka wariyeen yacni cid durtay oo markaysaga waxa markaa dacfi iyo wax la mida ku sheegtay aynay jirin yacni ragga axaadiista soo wariya ee markaa yacni macruufka ku ah uu ka mid yahay inuu ninkaasi siqo yahay siduu markaa yacni dahabiga uu jamaahiirta ka soo raray marka waxa weeye sidaas aawadeed buu xaafid ibnu xajar u odhanaya ninkan waa saduuq sidaas aawadeed buu marka waxa weeye ninkan aynu hadda sheegayno waa maxamed ibnu cumare uu u odhanayaa waxa weeye yacni dahabi uu odhanayaa waxa weeye waa hiqo marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni xadiidku inuu xasan yahay ayaa markaysa waxa markaa raajixa oo qowlkaasaa qawisan waxaana laga yaabaa albani laftiisu markii dambe ra'yigaas inuu u soo noqday waayo tacliiq yaro inuu isagu leeyahay markaa laga fahmi karo daahir waaga markaa ku yaalla oo uu leeyahay waxa weeye markaa taxsiin baa ku ku tegay ka bal ha la raajico marka isagaa xadiidka waayo waxaa laga yaabaa inuu qowlkaasi sixada u dhow yahay marka calaa kulli xaal macnaha xadiiskana waxaa lagu xambaarayaa siaynu soo sheegnay xaaladda markaa la israaciyo oo markaa waxa weeye axadda yacni markaa iyo sabtida la wada soomo inaynay waxa weeye markaa noqonaynin yacni markaa tashabuhi inaynay noqonaynin oo tii la diidaya aynay noqonaynin oo ay markaa banaananayso siduu markaa ibnu xibbaan laftiisuba oo markaa u baabaysanayo oo waxau odhanaya dikru lcillati alatii min ajliha nuhiya can siyaami yowmi sabti maca albayaani biannahu idaa qurina biyowmin aakhar jaaza sawmuhu sidaasuu markaa ibnu xibbaan u baabaysanaya culamo badan oo kale oo sidaas iyadaa ku tegayna waa jiraan marka waxa weeye calaa kulli xaal haddii maalin kale la raaciyo yani waxa weeye wax markaa yani dhibaato inayna ku sugnayn muwaafaqo markaa la waafaqay oo la shabahay markaa yuhuuddii iyo ama nasaaradiina inaynay ahayn ayaa laga fahmaya xadiiska toddoba boqol iyo lix wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi qultu yaa rasuula allahi waxaan ku idhi rasuulka ilaahayow ara'ayta in calimtu ayu laylatin laylatu lqadri waxaad iiga warrantaa in calimtu haddii aan garto ayu laylatin habeen waa kee laylatulqadri laylatulqadrigu uu yahay habeenka laylatulqadrigu yahay waa kee nusakha qaar waxay qorayaan aya laylatin laakiin waa kalad ee waxay tahay waa ayu laylatin waana markaa mubtada markaa ayu laylatulqadrina waxay noqonaysaa khabarkii bay noqonaysaa oo laylatu baa lagaga khabraya ayu laylatin habeen waa kee laylatulqadri laylatulqadrigu uu yahay maa aquulu fiiha maxaan markaa idhaahdaa yacni jawaab waxay ka tahay yacni markaa in calimtu jawaabteedii weeye jawaabteedii weeye waxaana haaliba marka halkaas oo kale in markaa jawaabta la geliyo fa in la geliyo ayaa markaa haaliba sidaas aawadeed baa sheikh khatiibi la yidhaahdo shuraaxda axaadiista ka midi uu markaa u yidhi waxaa lagu xambaarayaa in nusakha ay ka dhacday yacni markaa fa'di inay ka dhacday saasaa lagu xambaaraya yacni markaa mulla cali ilqaari baa tacqiibiyey oo waxa uu yidhi yacni in markaa la yidhahdo nusakhay ka dhacday khalad weeyaan waayo haalibku sidaas ha ahaado in fa la geliyaa wujuubkeedu ha ahaado sida markaysagaa faraha badan leh markaa haalibka ahe si qaliil oo yar baa luqatul carab loogu isticmaalo marmar in fa'da laga tago markaa qaliilkii ha la yskaga xambaaro ayuu wadaa maa aquulu fiiha maxaan idhahdaa bay tidhi haddii aan garto marka habeenkuu laylatulqadrigu yahay maxaan idhaahdaa qaala wuxuu idhi quulii waxaad tidhahdaa allaahumma ilaahayow innaka adigu cafuwan mid cafin badan baa tahay oo dhaafis badan tuxibu waxaad jeceshahay alcafwa inaad markaa wax cafido o aad wax dhaafto oo aad cafi samayso sidaasaad jeceshahay facfu cannii ilaahayow markaa anigana i cafi oo bimacnaa dembiyadaydii iga dhaafo iga cafi rawaahu alkhamsatu yacni afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed baa soo wariyey hayra abi daawuuda afarta asxaabu sunan marka abi daawuud laga reebo wa saxaxahu tirmidiyu xadiidka waxaa saxiixiyo ku saxaa xukmiyey tirmidi iyo walxaakimu xaakim baa saxiixiyey tirmidi xadiiska waa saxiixiyo waxau idhi hada xadiisun xasanun saxiix xaakim baa isaguna saxiixiyo waxau idhi saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabi ayaa isaguna markaa ku raacay ibnu cabdilhaadi ayaa tacqiibiyo waxau idhi qowlka xaakim nadar baa ku sugan muxararka ayuu sidaa ku yidhi yacni wuxuu u wadaayo uga jeedaa sulaymaan ibnu burayda oo sanadka ku jira bukhaari markaa waxa weeye ninkaa waxa uma soo warine muslim baa la gaar noqday markaa sidaas aawadeed calaa sharti muslim inuu yidhaahdaa fiicnayd buu ka wadaa ee markaa waxa weeye sixada ma diidayo nawowi ayaa isaguna saxiixiyey oo waxau ihi ruwiina bilasaaniidi asaxiixati fii kutubi tirmidiyi waannasaa'iyi wabni maajah wagayriha can caa'ishata sidaas yada ayuu yidhi kitaabkiisa adkaarta la yidhaahdo ayuu ku yidhi kitaabu ladkaar ayuu ku yidhi asaaniid saxiixa ayaa kutubta markaa tirmidi nasaa'i iyo ibnu maajah iyo qaar kaleba naloogu soo wariyey buu ku odhanayaa adkaarta hadalkaa hadal la mida ayuu sadiiq xasan khan isaguna odhanaya cibaarada markaa nawowi mid la mida ayuu isaguna kitaabkiisa adkaarta nusuulul abraar la yidhaahdo uu ku odhanaya sida saaxibu tawdiixba uu ka soo naqlinayo waxaa kaloo xadiiska saxiixiyey albani ayaa isaguna xadiiska markaa saxiixiyey marka xadiiskani waa xadiis saxiixa innagoo marka aynu ku soo jirnay laylatulqadriga iyo tacyiinkeeda iyo waxyaalaha markaa la samaynaayo layno wax markaa laynooga tilmaamayey oo ducadanna marka ay ka mid tahay waxaynu tilmaamaynaa marka hore laylatulqadrigu waa habeen fadli badan yacni suurad qur'aana ayaana ku soo degtay habeenka laylatulqadriga oo markaa sharafta uu leeyahay iyo fadliga uu leeyahay ka warramaysa laylatulqadrina waxay tahay waa habeen markaa sharaf leh weeye alqadri waa sharafta weeye waa habeen sharaf leh ayaa markaa laga tilmaamaya laylatulqadarna waa la yska yidhaahdaa inkastoo nusuustu aynay ku magacaabin oo waxa weeye maadaama markaa sannadda wixii dhici doona yacni habeenkaa la qoro oo markaa waxa weeye markaa la naskhiyo oo lasoo naqliyo sidaas aawadeed baa laylatulqadarna markaa loo yidhi laakiin macnaha nusuusta loogu magacaabay waa laylatulqadri weeyaan marka habeenkaa ilaahay waxauu inoogu sheegay yacni inuu kun bilood ka khayr badan yahay laylatulqadri khayrun min alfi shahrin kun bilood oo yacni laylatulqadri aanu ku jirin ayuu habeenkaasi ka khayr badan yahay waxa weeye waa saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood waa ka khayr badan yahay lama khayr ahee weliba waa ka khayr badan yahay oo camalka habeenkaa la qabtaa waxa uu ka fadli badan yahay camal markaa la qabanaayay saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood waa markaa yacni ilaahay fadliga uu ina siiyey ayay markaa ka mid tahay oo ummaddan markuu cimrigeedii markaa gaabtay ayaa waxaa ciwad loo siiyey mawaasim iyo wakhtiyo khayr badan oo ay ka faa'iidaysan karaan markaa saddex iyo siddeetankaa sano iyo afartaa bilood yacni markaa camalkii la qabanayay waxaa lagu dhaafi karaa hal habeen camalka la qabtay habeenkaasina waa laylatulqadriga habeenkaasina waa laylatulqadriga waxyaalaha kale habeenkaasi uu leeyahay waxaa ka mid a malaa'igta ayaa soo degta oo waxa weeye habeenka yacni malaa'igtu waa soo degtaayoo raxmad iyo baraka iyo khayr bay la soo degtaa ilaahay waxau idhi tanazzalu almalaa'ikatu waaruuxu fiiha yacni waxa weeye habeenkaa gudihiisa malaa'igta iyo malakul jibriilba waa soo degaan oo malakul jibriiloo malaa'igta hogaaminaya ama hor kacaaya ayaa markaas soo degaaya malaa'igtii kalena waa soo degaysa marka waxa weeye taasna khayr ayay markaa la soo degayaan waxyaalaha kale ee saddexaad ee habeenkaasi leeyahay waxaa ka mid a waa habeen markaa ammaan iyo nabadgelye ah salaamun hiya xataa matlaci alfajri taasna marka halkaas ayaa lagu sheegay waa shayga saddexaad ee laynoogu tilmaamay habeenka laylatulqadrigu waxa kale uu leeyahay waxa weeye sannadda wixii dhici doona ayaa habeenkaa markaa la qoraa oo waxa weeye kitaabada markaa yacni sanawiga ah habeenkaas ayaa lasoo naqliyaayo markaa la qoraa waa tii marka uu ilaahay yidhi inna anzalnaahu fii laylatin mubaaraka inna kunna mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim marka habeenka qur'aanka la soo dejiyey waa habeenka laylatulqadriga ah waxa weeye qowl daciifaa jiro odhanaya inna anzalnaahu fii laylatin mubaaraka waxaa looga jeedaa waa shan iyo tobanka markaa bisha shacbaan ayaa looga jeedaa laakiin qowlka noocaasi waa qowl daciifa weeye waana qowl ka hor imanaya aayadda kale ka hor imanaya oo inna anzalnaahu fii leylati alqadri iyo inna anzalnaahu fii leylatin mubaaraka bimacnan weeyaan habeenkiibaa marna la yidhi waa habeen barakaysan oo la barakeeyey marna waxa la yidhi waa habeen sharaf leh marka habeenkii qur'aanka la soo dejiyey habeenkaa weeyi waa habeenkaa laylatulqadriga weeyaan marka habeenkaa waxaa lagu sheegay fiiha yufraqu kullu amrin xakiim arrin kasta oo muxkama oo la sugay ayaa habeenkaa la kala saaraa baa la yidhi oo la kala farqiya marka waxa uu tilmaamayaa kaasna kitaabada sanawiga ah ayay markaa taasina sheegaysaa shayga waxa weeye markaa shanaad ee habeenkaasi marka uu leeyahay waxaa ka mid a ducadiisu waxaa lagu rajo badan yahay inay mustajaaba noqoto taasna waxaa laga qaadanaya xadiiskan caaisha laftiisa ayaa markaa laga qaadanaya oo waxa weeye marka maxaan idhaahdaa haddii laylatulqadrigii aan waafaqo ama haddaan garto laylatulqadrigii riwaayada ibnu maajaha iyo kayrkii waxay tilmaamaysaa iyo qaar kaleba yacni markaa in waafaqtu laylata alqadri ayay tilmaamaysaa riwaayada waxa weeye tirmidiga iyo markaa qaar kalena waxay tilmaamayaan in calimtu ayu leylati laylatulqadri sidaas iyada ah ayay markaa tilmaamaysaa marka ducadaasaanu nebigu sala allahu alayh wasalam u laqimay marka ducadaas in la sameeyo iyada kuma gaarahee in ducadaas markaysagaa lagu celceliyo oo waxa weeye laylatulqadriga markaysaga waxyaalaha markaa lagu ducaysanayo laga mid dhigo ayay markaa taasina ku tusinaysaa shayga marka waxa weeye lixaad ee laylatulqadrigu leeyahay waxaa sheegaya xadiiska markaa yacni bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen oo tilmaamaya man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi yacni nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi xadiiska saxiixaynku ay soo wariyeen bukhaari iyo muslim ruuxa laylatulqadriga kaca ee habeenkaa cibaado u kaca yacni iimaan daraaddeed uu ilaahay rumaysan yahay daraaddeed u kaca iyo marka ajar uu doonaayo daraaddeed u kaca yacni waxaa loo dhaafaa dembigiisa wixii hormaray ayaa markaa loo dhaafaa xadiis kale aynu markaa yacni soo aragnay waa jiraa oo tilmaamaya ramadaan ninka kaca markaa sheegaya yacni markaa ramadaan ninka kaca fadligaa inuu leeyahay yacni laynoogu tilmaamayo oo waa xadiiska baabka ugu horreeya man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi laakiin xadiiska aynu tilmaamaynay laylatulqadrigu si gaara ugu soo arooray kaasi ramadaan oo dhan buu ahaaye mid waxa weeye laylatulqadrigo keliya sheegayaa jira oo tilmaamaya ruuxa laylatulqadriga kaca iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi yacni sidaas iyadaa buu markaa xadiidkaa saxiixaynkuna sheegaya lixdaa umuureedaynu tilmaanay nusuustu ay sheegayso yacni waxa weeye waxyaalaha markaa yacni fadaa'isha ah iyo ziyaadada iyo dheeraadka ah ee laylatulqadrigu leeyahay ayay markaa ka mid tahay marka waxa weeye waa habeen saasoo markaa yacni khayr badan weeyaan dadka qaarkood siday moodaan laylatulqadrigu inay tahay yacni waxa weeye wax markaa yacni u imanayo oo yacni markaa waxa weeye qof markaa dhar cadcad sita ama markaa yacni suulka aan laf ku lahayn iyo wax la mida oo yacni salaamaya inuu laylatulqadrigu yahay yacni sidaas ay moodayaan ama ruux kudaafadaha iyo meelaha kaga soo baxaya inuu markaa uu yahay oo shakligiisu qariib yahay siday markaa yacni dadka qaarkood ay moodaan oo waxa weeye tan noocaasi waxay tahay waa mid khalada markaa weeye mid khalada weeye laylatulqadrigu waxa weeye waa habeen sharaf leh waa habeen fadli badan waa habeenka fadaa'ishaasi u soo aroortay waxaa looga jeedaa cibaadada la sameeyo ayaa waxay ka fadli badan tahay cibaadada waxa weeye saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood la sameeyo ayay ka fadli badan tahay sidaas iyada ah ayaa markaa laga tilmaamaya lixdaa umuuradaynu sheegnayna saaxibu tawdiix markaa waxa uu ku soo aroorinayaa yani markaa waxa weeye sharaxiisa ayuu ku soo aroorinaya ducada uu nebigu sala allahu alayhi wasalam u laqimay caaisha markaynu usoo noqonno ducadani waxay tahay duco qiimo badan weeyi oo waxa weeye dee shar waxa weeye waxaa jira marka horeba waa sharka markaa yacni jiraaba waa dembiyada markaa bini aadamku la yimaad dadku la yimaadaan iyo iyo waxa markaa waxa weeye dembiyadaasi ay sababaan oo ciqaab ah sidaas aawadeed waxa markaa yacni caaisha nebigu sala allahu alayhi wasalam u laqimay in waxa weeye ilaahay ay cafi weydiisato oo inuu markaa cafiyo oo dembigeeda markaa u dhaafo in ilaahay ay ka barido marka taa uu u laqimay markaa caaisha ayaa innagana sidaas si leeg marka aynu farsoonnahay oo layna amray yacni taas yacni taas oo kale ayaa innagana markaa layna amray marka adkaarta iyo ducooyinka la samaynaya ka mid tahay waxaa ku jira markaa ducadan tawasul yacni lagu tawasulayo ilaahay waxa weeye yacni markaa sifaadkiisa iyo asmaadiisa lagu tawasulayo oo waxa weeye ilaahay waxaa lagu weydiisanayaa wax yacni marka cafuwun inuu yahay oo marka cafwigana jecel yahay marka cafwiga inuu jecel yahay waa sifo cafuwun inuu yahayna waxa weeye marka waa ism asmaadiisa ka mida marka ilaahay asmaadiisi iyo sifaadkiisii ayaa lagu tawasulaya walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha baa ilaahay yidhi marka waa min qabiili tawasul biasmaa'i illaahi wa sifaatihi weeyaan marka waxa weeye ilaahow marka waxaa tahay mid cafin badan baa tahay mid cafwigana jecel baa tahay ee waxa weeye markaa taas daraaddeed iigu dhaaf ayaa macnuhu u dhacaya marka taasina tawasul mashruuca weeye oo nusuustu ina amartay oo aayaadka laynagu amray axaadiista rasuulkana sala allahu alayh wasalam ay sidaas si leeguu soo aroortay waxaa kaloo ku sugan sifatulmaxaba in ilaahay loo sugaayo laakiin jacaylka uu ilaahay markaa wax jeclaadaa waa ka markaa qaab duwan tahay sida uu bini aadamka ama khalqigu wax u jeclaado makhluuqaadku siday wax u jeclaadaan waa ka qaab duwan tahay kayfka laakiin qaabka uu ilaahay wax u jeclaadaa midaynu garanayna ma aha yacni markaa jacaylkiisuna waa ka duwan yahay oo ma shabaho jacaylka markaysagaa makhluuqaadkiisa kayfkeeda iyo qaabka marka ay tahayna yacni markaa jacaylkiisu iyo maxabbadiisu yacni markaa qaabka ay tahayna midaynu garanayna ma aha siday u soo aroortay inayn u rumaynaana waajib inagu ah xadiidka toddoba boqol iyo toddoba wa can abi saciidin alkhudriyi abi saciid waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxau uhi laa tushaddu arixaalu ilaa ilaa halaathati masaajida laa tushaddu yacni looma xidhxidho alrixaalu yacni markaa waxa weeye koorayaasha looma xidhxidho ilaa ilaa halaathati masaajida saddex masjid mooyaane meel kale yacni markaa waxa weeye rakuubada looma kooraysto oo looma xidhxidho almasjid alxaraami masaajidka xurmada leh mooyaane iyo wa masjidii haadaa masjidkayga kaasa mooyaane iyo walmasjid alaqsa masjidka fogaanshaha badan oo baytulmaqdis ah yacni masaajidkaa mooyaane muttafaqun calayhi almasjidi iyo almasjiduba labaduba ku bannaan yihiin oo inaad salaasati ka beddesho iyo inaad waxa weeye markaa bilaabato aad tidhaahdo almasjidu alxaraamu yacni markaa waxay tahay yacni masaajidda markaa yacni laguu sheegayaa hiya markaa almasjidu alxaraamu yacni markaa waxa weeye waa masaajidka xurmada leh wa masjidii haada waalmasjid alaqsa yacni labadaa weji ayaa labaduba kuugu bannaan yihiin xadiidkana marka hore baynu u soo aragnay oo waxa weeye laa tushaddu arixaalu ilaa ilaa halaathati masaajida yacni sharax ahaan baynu ku soo qaadannay sharax ahaan ayaynu ku soo qaadannay mas'alada markaynu yacni janaa'iska markaynu ka warramaynay halkaas ayaynu markaa waxa weeye innagu si gaara aynu u soo qaadannay mas'alada shaddu rixaali ila ziyaara markaynu ka hadlaynay shadurixaal in loo sameeyo oo loo sadcaalo ziyaarada baynu xadiidka sharaxaan ku soo qaadannay yacni waxaynu markaa dabaadweyn maadaama aynu sharaxnay waaynu tilmaannay waxa weeye inuu xadiisku markaa caam yahay aanu ku gaar ahayn oo keliya masaajidda aanu ku gaar ahayn oo keliya masaajidda oo buqcad kasta oo waxa weeye sharaf badan oo qurbo iyo cibaado loogu sadcaalo inaynay waxa weeye markaa mashruuc ahayn oo aynay bannaanayn xadiiska markaa in laga qaadanaayo ayaynu markaa soo sharaxnay oo aynu soo bayaaminay marka masaajidda kale iyagoo ay tahay masaajidda kale inay weliba markaa dheeraad ay kale leeyihiin qaarkood oo masjidu qubaay oo kale uu fadli badan yahay oo uu nebigu sala allahu alayh wasalam ku tilmaamay salaada lagu tukadaa inay cimro tahay la cimraystay inay la fadli tahay sidaas yadaa iyadoo uu nebigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam ayaa haddana shadurixaal in loo sameeyaa oo loo sadcaalaa aynay bannaanayn oo ay muxaram tahay marka waxa weeye haddii masjidulqubaa oo fadligiisu caynkaa yahay yacni shadurixaal aan loo samayn karina muxaram ay noqonayso dee wixii kalena waa uga awlaysnaanayaan oo waa uga mudnaansha badan yihiin sidaas yadaa ayay noqonaysaa marka xadiiskuna laba riwaayuu ku soo arooray laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa alaasati masaajida iyo laa tashuddu rixaala ilaa ilaa alaasati masaajida oo siiqo nahyi ah iyo siiqo markaa nafyi ah ayuu labadaba ku soo arooray siiqada nahyigaana wuxuu ugu yimi muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey laa tashuddu rixaala ilaa ilaa alaasati masaajida yacni sidaas yada ah ayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam markaa uu yidhi siiqada nafyigina waxa weeye macno ahaan yaduna waa la mid oo waxa weeye waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqada ayaa nafyi ah oo diidmo ah waxaana macnuhu u dhacayaa nahyi ayuu u dhacayaa nahyi ayuu markaa u dhacayaa marka sidaas yada ayaa markaa laga tilmaamaya marka waxa weeye safar kastaoo qurbo iyo cibaado loogu sadcaalo oo aan saddexdaa masjid ahayn waxa uu yahay markaa mid aan markaa mashruuc ahayn oo aan markaa bannaanayn ayuu markaa uu yahay makaan yani markaa yani wanaag ay leedahay ama sharaf ay leedahay ama markaa waxa weye fadli iyo barako ay leedahay yacni markaa sadcaal kasta oo loogu sadcaalaa inaanu mashruuc ahayn oo waxa weeye markaa saddexdaa masjid aan ahayn ayaa marka waxa weeye laga qaadanayaa oo xadiiska markaa laga daliishanaya marka waxaa soo gelaysa ziyaaratu lqubuur inaan shadu rixaal loo samayn karin ayaa markaa laga qaadanaya marka calaa kulli xaal maadaamaaynu hore u sharaxnay hadda waxa weyn waxaynu ku dhaafaynaa qadarka ama ishaaradaas wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka